الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب إثبات الحساب xisaabta sugitaankeedii laba sugayey taas buu baabkeedii yahay kalede halkan in yaroo kooban baa inooguba iman nusuustaa kuba timid dee qur'aanka iyo xadiidkana dee waxaan aan xasrin karna ama koobi karna maaha dadka waxaa dee looga soo saarayaa waa in la xisaabo markaa haddana acmaashoodii laga abaalmariyo laakiin bal halkan aayad qur'aana tafsiirkeeda iyo maqsuudka iyo waxaa loogaba jeeda macnaheedu yahay oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayhi fasirayo ayaa inooguba iman doontaa wuxuuhi markaa musanifku raximah llahu tacaala xadaana abubakr bn abi shaybata wacaliy bni xujrin jamiica can ismaaciila qaala abu bakrin xadaana bnu culayata can ayuba can cabdillaahi bni abi mulaykata عن عائشة قالت أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم bal sanadka raggiisu waa dadkii kitaabka kusoo noqnoqodka badnaa cabdullaahi bn abi mulaykana horeynu usoo maray in aabihii cubaydullaahi laba yidhaaho abu mulaykahan oo zuhayr la yidhi magaciisa awowbuu u noqonaya waa nin caalimo taabiciyo faqiihna ahaa caaisha ayuu xadiidkana imaka kaba warinayaa halkan bal sanad kale aan arki doonaa inoo dambeeyo isaga iyo caaisho shaksi u dhexeeyo wixii bal matalan taa kuba tacalluqsanna ma inqidaac baa kan ku sugan mise kuma sugnana markaan sanadka dambe gaadhno ayaan arki doonaa biidn illaahi tacaala qaalat caaisha waxay tidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi man xuusiba ruuxa la xisaabo isaga laba xisaabo yowma alqiyaamati cudiba waa la cadaabaya kaasi waa la halaagsamay waa ruux la cadaabaya oo kol haddii ruuxan la xisaaboba waa la cadaabayaa xisaabtii ma-alkeeda iyo masiirkeedu waxay noqon cadaab bay noqon rasuulka ilaahay baa sidaa yidhi caaisha ka maqashay faqultu waxaan idhi bay tihi caaisha odhanaysa alaysa qad qaala allahu caza wajala fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira oo alaysa miyaanu ahayn qad qaala mid yidhi oo shanigu allahu ilaahay caza wajal fasawfa yuxaasabu waa la xisaabi doonaayo waa ruuxii kitaabkiisii dee midigtaba laga siiyey midigta laga siiyey waa ruux badbaadaya waa ruux ahlu jannaa waxaa la xisaabi dee ka kitaabkiisa midigta laga siiyey xisaaban xisaab yasiiran fudud xisaab sahlan ayaa la xisaabiya waa tan oo aayaddii qur-aanka ahayd dee xisaab ruuxa la xisaabayo ayaa meeshii kuba sugan rasuulka ilaahayna cumuumkan xadiidka markaa iyadoo caaisha eegeysa wuxuu uhi ruuxii la xisaaboba waa la cadaabaya cumuumka xadiidkana dee kaa xisaabta yar la xisaabayaana waa soo gelaya arrintii baa isu qaban weydo waa istifsaar iyo su-aal rasuulka ilaahay ay weydiinayso xadiidkiisan iyo aayaddan bal sida dee laysu waafajin fa qaala rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi laysa ma ahanin daaki lxisaabu kaa aada sheegaysay aayadda kuba yimaal xisaabu maha xisaabkaasi waa xisaabta yari inamaa daak kaasi waxa weeye alcardu bandhig ruuxa camalkiisii loo bandhigayo ee man nuuqisha ruuxa dee la qodqodo alxisaab lagu xeel dheeraado alxisaaba xisaabtii la xisaabayey la qodqodo mid yar iyo mid weynba la tuso yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha cudiba kaasi dee ruux badbaadaya maaha waa la halaagaya waa la cadaabaya ka bal xadiidkan riwaayaad kalena ama riwaayo kale un baaba inoo dambaysa ama laba sanadoo laakiin mid baa dee laftigeedu wax adigu intan ku dhawaanayaaba waxaa rasuulka ilaahay xadiidka uu kuba yidhi ruuxa la xisaabo waa la cadaabaya dee qur-aankana sidan ay caaisha soo qaada waa kan iyadoo xisaab ruuxii laba xisaabay haddana kitaabkiisii midigtii lagaba siiyo uu janno gelayo taasba weeye marka rasuulka ilaahay muxuu kuba fasiray xisaabtan yari maaha xisaab la qodqodiyo ruuxoo wax yar iyo wax weynba wixii uu sameeyey la hordhigayo dee ay tawbiiq iyo taas iyo qodqod uu laba socdo iyo ku xeeldheeraan lagu xeeldheeraaniyo waxba lagaba tegahayne waa bandhigun macnaa wixii waa la tusayaa uun dee ilaahayna subxaana watacaala markaa wixii waa kaba dhaafaya oo maaha dee waa iyadoo loo yar bandhigo uun wixii uu sameeyey ama camalkiisu ahaa sidaasna adduunyadiiba sidii ilaahay ugaba asturay tanna looba asturo ugaba dhaafay ilaahay subxaana watacaala ama ruuxa haddii mid yar iyo mid weynba xisaabtiisii la dul joojiyo oo isagii bal maalan la tuso loo bandhigo dee waxa weeyaan taasi waa cadaab bay noqon la cadaabay bay noqonaysaa taas baa rasuulka ilaahay kuba fasiro oo xisaabtan yari waa cardi un waa bandhigun sida xadiidkii najwaaba kuba yimi in ruuxi dee kitaabkiisii la tusayo iyadoo bal maalan markaasna dee markuu qirto une la qirsiiyo ilaahay ku odhanayo adduunyadiina anaa ku asturay imikana waan kaaba dhaafay dadku ay moodayaanba ruuxaan weligii dembiba samayn arrinkuna waa taas haddaba taas baa xisaabta yar ah ama tani waxa weeyaan kol haddii mid yar iyo mid weynba wixiisii la tuso la hor keeno la qodqodon waxba lagaba tegin dee ruuxii camalkiisii wuxuu badbaadaaba wax yar bay noqon arrinku fadli ilaahiya aqbalkiisu ah iyo saynu soo maray naxariistiisii kol haddii dembigiisii aan waxba lagaba tegin dembigiisan unbaaba kaba badnaanaya wixii kale uu laba yimi oo kaasi waa halaagsamaya waa sidaa rasuulka ilaahay kuba fasiray salawaat ullaahi wasalaamu calayh marka xaggan cudibadan kolley laba macnoay culimadu sheegaan oo midi waxa weeyaanba qodqodkan la qodqodaye wax yar iyo wax weynba wixiisii loo bandhigaye la dul joojinayo taas baaba cadaabah waayo tawbiik iyo taqriic iyo yaxyax iyo khajiraad baa laba socota waa macna may ee in dee kol haddii arrintaasba ay dhacday hadha waxaa ka dhalanaya taasi ay gaadhsiinaysaa waa cadaabkii naareed be kolleyna macnaha dambe ayaa ay raajax yeelaanoo dadka waa mucdamkood iyo caamadoodu gaboodfal ay gaboodfaleen oo wixii la faray aani sidiisii ula iman oo wixii laga nahiyey aani kawada dheeraan baa dee kuba badan marka ruuxa aan laga dhaafin ee wixii oo dhanna loo bandhigo de waa ruux naar tegaya walow dee cafigii ilaah iyo maqfiradiisa ay furan tahay xadaثanي abu الرaبيع الcatakiy و abu kamili qaala xadaثana أحmed بن زaydi xadaثana أyub bhada اsnaadi naxو kale abu الرaبيع الcatakiyo abu kamil iyagoo san u wada socdaba dee marar kala duwan baynu ilaa kitaabka xaggihiisii hore kuma soo arkaynay magacyadoodana ama matiha inoogu aanu kusoo aragno de ahmaan afka kaba sheegnay hore waanu soo sheeg sheegnay waan soo aragnay laakiin waxay la tahay malaa u xusuusan inay yar tahay miya aburabiic ilcataki bal abu kamil aan iskaba daaya aburabiic cid xusuusan magaciisa ma jirtaa waay ibrahim sulayman ibnu daawud haye abulkamilna ya fadlu xuseyn fadl bn xusein ibn jaxdar markaa besgaye labadiinaan ku kaaftoomay sax aburabiic alcataki kol kolna in azahraanina waa u yimaadaa wala leeyihin waa laba reer oona soos gelin waa sulayman ibnu daauud kaasba wey qaaliban ruuxa sulayman la idhaha kunyadiisa abu da-uud bay kaba dhigaane laakiin isaga waa kan aburabiic ama abu kamil fadl ibn xusein labadooduba waa alcaashira waa dadkii atbaacu taabiciinta laba kulmay in yar sanado yar bay kala geeri horeeyeen labadooduba waa reer basro weeye qaala waxay yidhahaan labadoodaasi xadaثana xamaad ibnu zaydin xataa haddaani xamaad keliya ay daayaana xamaad ibnu salama muu noqdeen wa xamaad ibnu zaydin xamaadkooduya xadaثana ayubu bihada اsnaadi ayubna intii ka dambeysay waxay ahayd de waa can cubaydillahi bni abi mulaykata can caaishata naxwahu xadiidkan imakaan kaba soo baxnay mid naxwigii ah وxadaثnي cبدالرحمaن بن بشر بن الحkم بن الحkم الcabdي qال xadaثna يحyى yعن بن سعيد القطان qال xadaثna أbو يuنس الqشhayري qال xadaثna بن أbي مuلaykة عن القاsم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم qال أنه qاaل bal intaan matga gaani matga waa ki aan soo laqbayn de imakaan kusoo joogsano laqbun baa inoogu dambaysa ee xagga sanadka abu yunus alqushayri baa inoogu sugan kollay imika inaguma cusbee laakiin waxaa dhici karta kunyadiisan inaanay badnayno waa nin xataa qaabkii alfanaa ama dee xashriga iyo fanaa iyo waxyaalaha fanaa udunya iyo na aan kusoo marrayo waa ninkii la odhanayay xaatim ibnu abi sagiira xaatim ibnu abi sagiiran habeen dhaweydna soo hayn an idhi abu sagiiraha magaciisa muslim baa la yidhaah waana awowgii hooye ama hooyadiiba odaygeediiba weeye aan soo nidhi ninkii bay kunyadiisu tan tahay abu yunus alqushayriyuna waa nisbadii bal markaa waxaan leenahay waa xaatim ibnu abi sagiiran inagaba dheerayn habeen dhaweyd aan soo haynay ayaa kunyadiisu ay tan tahay abu yunus alqushayriyu magaca laakiin dee horaan usoo araragnay xaatim ibnu abi sagiiran maxaa halkana soo kordhay xadaثana bnu abi mulaykata can اlqaasimi can caaishata markii dhaweyd waxaan soo haynay labadii dariiqii horeba ibnu abi mulayka can caaishata caaishuu ka warinayay halkana waxaa ku sugan qaasim ibn moxamed ibn abi bakrin inuu u dhaxeeyo ibnu abi mulayka iyo caaisha taas baaba daraquni imaamkaas oo dee kollay tatabucaadkiisii iyo ilzaamaadkiisii wax kaba mida hore aynuu soo araragnay ayaa halkan oo kale sanadkan bukhaarina sidan buu u dhacay muslimna waa kan dhacaye kolley waa ictiraad ama istidraag oo wuxuu leeyahayba oo isagu yidhaahaa halkana imaam nawowi uu soo qaadayahay marka leega ibnu abi mulayka riwaayadan xadiidka laga wariyey way iskhilkhilaaftay oo dee ibnu abi mulayka can caaishana waa lagu wariyey ibn abi mulayka can ilqasim can caaishana waa lagu wariyey markaa waaba isagoo dee tan cillo uga dhigaya kan aan hayno dariiqan buu kii hore uga cillo ugaba dhigaya oo kii hore dee in meeshii kale kuba sugan yahay imaam nawowi raximah llahu tacaala markuu taasoo naqliya wuxu uhi wahada istidraakun daciifu liannahu maxmuulu calaa annahu samicahu min alqaasimi can caaishata wa samicahu ayضa minha bilaa waasitatin farawaahu bilwajayn waqad sabaqat nadaayiru hada waa imaam nawowi hadalkiisii wuxuu leeyahay istidraaga daraaqoni maanta waa istidraaga daciifa waxaa arrinku ku xambaaran yahay waa qolooyin kalena sida yidhaaheen uu ku xambaaran yahay weeye markaa dee waxaad oo daliilo oo aan ku hor joogsano xataa qowlkiisii meeshii ma taalo ee waxaan ku xambaaraynaa kol hadday san u dhacday inuu qaasim ka maqlay can caaisha iyadana waa sida laan ugaba maqlo sida dee meelo saasa kolleyna waa meelo ishkaal laho hadiyo goor dee laba noocoo marka la eego kutubta mustalaxa anwaacdooda kaba mida oo almasiid fii mutasili asaniid iyo almursal اlkhafi waa laba oo mid kasta ka kale dee kolba kii la raajax yeelo mooye kii kale arrinta ay noqonayso waa waxyaalahay kaba yimaadaan oo dee haddii lala yidhaaho may e kaa hore ayaa inoo suganna qaasim baa ziyaado noqonayo almasiid fii mutasil asaniid gala meelahan oo kale aan uga jeeda halkan maaha imake haddii kan la raajax yeelana ka hore ayaa inqiaac iyo mursal khafiya la yidhaha bal taas waye laakiin xaafid maxajar ba raximah اllahu tacaala kale isagoo marka hore kaba cabiraya imaam nawowi iyo keyrkii tacabuqkoodan inay mujarad ixtimaal tahay ayaa wuxuu leeyahay meedee daliil baan haynaayo ibnu abimulayka inuu caaisho ka maqlay sanad bukhaari xadiidka duruqdiisii kaba mida ayuu kuba yimi oo macnaa tasriixaas baa kuba yimi marka kol haddii ay taalo bukhaari ay nooguba sugan tahay duruqdiis kana waa ku sugan yahe mid kale isagoo le ibnu abi mulayka samictu caaishata ay tahay waxaa meeshii kaba baxaya in la yidhaha halkan waxba ka dhacsan oo sanadkaa hore ayay wax kaba dhacsan yihin arrintan dee imaam nawowi ay sheegeenna waxay noqonaysaa mutacayinoo in bal matalan inuu ka maqlay qaasim can caaishata dabadeedna markii dambe iyadii toosu ugaba maqlay taa laguma xambaaray ama arrintu bilcagsiyo kolley waxaanu kaba dhigaa sirta arrinkan marka la eego kaa bukhaari markaan eegno ama kan waasitad iyo kan labadoodan walow macnuu uu mid yahay yar farqi ama waxyaalo ayaa ku sugan kan isagu waasidada aan ku sugnayn ka aan waasidada ama kan bikayr waasida ahaayo waa inta bal matalan e muhimku waa inoo sugan yaho labada sanadba waa inoo saxiix baan leenahay xagga lafdiga laysa axadun axad ma aha nin yuxaasabo mid la xisaabayo ilaa halak axad kii la xisaabo waa ruux halaagsamay kaasi qultu waxaan ihi caaisha ale yaa rasuula allahi alaysa yaquulu llahu xisaaban yasiiran fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran ilaahay miyaanu odhan qaala wuxuu uhi daaka kaas markaynaan khitaab kaba dhigina waa xisaabtaa yasiirkii alcardu waa cardi waa bandhig waa tusid wixii la tuso uun iyadoo aad dee wixii uu sameeyey oo dhan mid mid aan loogu bandhigahayn oon loo tusahaynba waxa weeyaan si guudun wixiisii oo loogu bandhigo walaakin man nuuqisha alxisaaba halaka kaley dee almunaaqasha waa alistiqsaa asalka orana haddii la yidhaha naqasha shawkata oo kale qodaxda marka la dhiraan dhiriyo ee lasoo saaro taas yabaa bal minqaash waxaan lagu qodqod lagu soo saarayo ay minqaash lagu magacaaba marka ruuxa lagu xeel dheeraada weyo xisaabtiisa ee mid yar iyo mid weynba la duldhigo la kor joojiyo kaasi halaka waa halaagsame waana kii aan dee macnaha iyo wuxuu yahay bal iyo cudibadiin buu la mid yahay ee aan imaka soo aragnay oo aan sooba fasirnay wey arrin kaleo xadiidka inooguba sugan waa kan oo caaisha su-aal bay laba timi nahyina waa yimi rasuulka ilaahi salawatu laa tasalu can shaa-in tubda lakum tasukum oo kale bal marka waxa weya su-aasha caynkaasi la nahiyey waa su-aashi dee waa kii xadiidna aynu kuba soo maray inuu anas lahaa waxaana laga nahiyey rasuulka ilaahi inuu waxweydiino waa waxaan soo maray bal waa markay su-aashu ay tahay ama tacanuta ama waxaan loo baahanayn iyo taas oo kale ayay tahay laakiin su-aashan dee ah istifsaar wax shay loo baahan yahay taas oo kale waa tan caaisha imika halkan laba timi horena waynu soo marnay xadiid rasuulka ilaahay markuu yidhi axad reer xudaybiye ka midi naar ma gelayo inay um markaa may xafsa bintu cumar ay tidhi ilaahay miyaan u odhan wain minkum ilaa waariduha oo rasuulka ilaahay deeta aayaddii dambe u sheegay uma naji ladiina taqow weeye waxaa kaloo jirtay dee markii ay soo degtay waxa weeye bal maalan taasoo waa aayad suuratu ancaam aayaddii dee dulmiga oo markaas oo kale aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin taas inay saxaabadii rasuulka ilaahay weydiiyeen waayunaa lam yadlim waa nooc su-aaleed bay ahayd istifsaarna way ahayd arrintuna way ku weynaato rasuulka ilaahay bal maalan aayaddii kale ee luqmaan uu sheegay dee oo ah ina dul ina shirka la dulmun cadiim markaa su-aalo koobanna weeyaane laakiin arrinku markaanu tacanut iyo cinaad iyo waxa dee ama aan loo baahnayn aanu ahayn dee taas iyada su-aal loo diidaya may ahayn waana taa dee amhiladaas ba ay kaa mid tahay soxaaf muxajarra halkan u baxsiyo وxadثnي cبدالرحمن بن بشr waa kii sندka horeba inooguma sugnaa xadثnي yaحyى وهuوa الqطاn عan cثمان بن الأسود markii hore labadooduba way kuba sugnaayeen markii hore yaحya بن سacيid wuxuu ka warinaya xadيidka abu yuنس الqushayri ayuu kaba wariyey imika halkii abu yuنس bedelkeedii maxaa yimi cثmaan iبن الأسود nin la yidhaaha yimi cثmaan iبن الأسود iبن muسى waa nin reer maka oo reer bani jumax reerkii la odhanayay mawaalidoodii kamida waa nin hiqo idqaam badan oo saabica ama atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweynaa kuwoodii weliba waaweynaa dabaqadaasa waana nin kutubta lixda aba riwaayo ku dheh laakiin kitaabkeenan xadiidkan unbu ku leeyahay muslim xadiidkan unbu ku leeyahay kutubta lixda ana riwaayo waa kuwada leeyahay waana nin hiqo oo mutqina weeye oo aada u idqaam badan min kibaari saabicana siduu xaafid ibnu xajar yidhaaho bal markaa waxa weeye dee hadalkan muslim buu tan ku leeyahay isaga hadalkiisa maya lakiin waa dee xagga hiqanimadiisa iyo dabaqadiisa waana mawla bani jumaxna oo aabihii awowgiina waxaa la yidhaha muuse oo cuثmaan ibn asad ibn muuse can ibn abi mulaykata can caaishata can الnabiyi salى الlahu عalيه waslama qaala man nuqisha اxisaaba halak uma dakara wuxuu sheegay bimili xadiidi abi yunus abi yunus alqushayri xadiidkiisii ayuu sheegay oo dee hadda isku sanad maaha oo isaga ka abu yunus alqushayri xadaana ibn abi mulayka can اlqasim can caaishata weeye kan isaga muxuu yahay waa ibn abi mulayka can caaisha e laakiin lafdigii ayay dee naxwigiisa uu yahay oo jaanibka dee macnuhuna waa kaynaad aan soo aragnay baabun baabulmri amarka baabkiisii weeye bixusni danni biاllahi tacaala waa danni iyo malaf fiican ilaahay laga fisho laga malaysto cinda almowti geerida agteeda ruuxu markaa uu arko dee haatan amaaraadkii geeri ay muuqato markaa dhinaciisu intuu dhul qabtaa uu isleeyahay waad dhimanaysaa in inuu ilaahay subxaana wa tacaala inuu u naxariisanayo oo u dembi dhaafayo taas uu danigiisu jaanibkaa uu batuu taa qaalib yeelo macnaa uu waktigaa iska dhowro iskana fogeeyo cabsi uu ilaahay ka cabsado ciqaabtiiyo taasoo taasun uu soo xaadirsado waayo taasi waktigaa waxay dhexalsiinaysaa gees kale qunuuti iyo quusashay dhexalsiin jaanibna khawfkan iyo cabsidani dee faa'iidadoodu waxay ahayd markan uu ruuxu caafimaad qabo dee waxa weeyaan xumaantii iyo macsiyadii uu ku halaagsami lahaa ama lagu cadaabi lahaana waa kaga joogsanayey daacaadkiina taasi way ku xambaaraysay inuu badsadaiyo acmaashii saalixada ayd imika waaba jeefaayo dee xumaan iyo macsiya uu samaynayaana maba jirto waxaa la arkaa daacadiina inaanu awoodu kuwa badsado aanu lahaynbo waa kaa filanaya inuu dhinto marka xaaladaa kol hadday tahay inuu danigii de waati aynu soo mareena cinda dani cabdi b e in ilaahay u naxariisanayo oo u dembi dhaafayo u cafiyayo taas uu bal maalan danigiisa badan kaba dhiga ama u taasba uu ama saaf yeelaba ilaahay subxaana watacaala rajaynta uu naxariistiisa rajaynayo bal taas buu baabkeedii yahay xadiidkaana inooguba iman oo wuxu uhi muslim xadaثna yaحya بن yaحya qaal akhbarana yaحya بن زakriya waa yaحya بن زakriya بn abi zaaئda de yaحya بن yaحyaha sheekha muslimna waa imaanba عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان baa jaaبir kaba warinaya kolayna dee marar kala duwan ban أبو سفيان عan jaaبir walow kunyadiisa aad iyo aad uguma shuhroobay bal magaciisa cid aan labadii hore ahayn hadday sheegi karto dلة بن ناaفع أحسنت waa صح dلة بن ناaفع w أبو سفيان عن jaaبir qaaل samictu waxaan maqlay annabiya sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay baan maqlay qabla wafaatihi bihalaatin weliba geeridiisii hortee saddex waa siduu xadiidkii u dabdiyey isagoo matnigii iyo lafdiga xadiidka dabdiya ayuu waktigii rasuulka ilaahay xadiidka uu ka maqlay inay noo dabdiyo waa rasuulka ilaahay geeridiisii wakti saddex habeen un ka horreysay macnaha waa maalmaha uu xanuunsanayo isaguba uu jiifay bal dee saddexda ceshee dambeba salaada umuu kacahay muu tegin masjidka ma tegahay dee markii ti maalintii ugu dambeysay uu halkaas soo joogsaday mooyaane intii dambe waa intii abubakar tukinayey haddaba in wakti ka horeysa uun geeridiisii saddex habeen yaquulu xaalu ku qowlayo laa yamuutanna yaanu dhimanin axadukum axadkiin ilaa walxaal huwa isagu yuxsinu uu fiicnaynayo uun mooye bilaahi ilaahay addanna malaha waxa uu ka filanayo ka rajaynayo ee cafiyo naxariisiyo dembi dhaafa kaa isagoo fiicnaynaya oo ilaahay taa ka filanaya uun mooyaane yaanu dhimanin kale dhimashadii gacanta shaksiga kuma hayee macnaa wuxuu weeye markuu waktigaa gaadho daniga ha fiicnaya khawfka iyo waxyaalaha qalbigiisa ka saaro rajaha ha badiyo ha qaalib yeelo ilaahay naxariistiisa uu rajaynayo taasba weeye ama intuu caafimaad qabe ee dee waxyaalahaasina waxaroon ama dee labadoodu inay sidnaadaan si rajihiina camalkii saalixay u ajriga badan uu kaba helayay ay taasi uga xambaartay inuu laba yimaado khawfkuna uu noqdo macsiyad iyo xumaantii ugaba joojiyo bal maalan taas haddii aan dee labada mid u qaalib ahayn oo ruux ama rajihiisu batay ama cabsidiisu ay batay aanay ahayn oo kolba jaanibka kale ay noqonayso in la raajax yeelo laakiin marka halkaa uu gaadho danigii ha fiicneeyo dee kollayna taasi waxay kaba dhalanaysaana marka horena camalkiisa fiican haba ha fiicneeyo camalkii saalixaana ha badsado taas baa keeni inuu fisho oo uu rajeeyo ilaahay naxariistiisii وxadثna cثman بن abي شhaybةa qal xadثna jrيir ح وxadثna abu quraybi qal xadثna abu mعaawiyaةa ح وxadثna isحاq بن ibrahima qal aخbarana ciise بن yunusa wa abu mعaawiyaةa kulهm raggaas oo dhan waa ciise iyo abu mعaawiya labadan dambe iyo abu mعaawiya markii horena waa jrيir بn cabdالحamid saddex bay markaa noqonayaan abu mعaawiya laba goor ku jire can اlcmaشhi bhada اisnaadi milahu waa xadiidkii imakaan kaba soo baxnay mid laba mid ah bal dariiq kalena waa kanoo wuxuu yihi waxadaثanii abu da-uda sulaymaan ibnu macbadin qaala xadaثana abu nucmaan kale abu da-uud waa nin hiqa ah oo muslimna malaa sanado yaroo kooban buu kaba geeri horeeyey waa dabaqadii koob iyo tobnaad ee ruwaadaba weeye bal maalan hadda xadaثana abu nucmaan caarimun xadaثana mahdiy bnu maymuunin xadaثana waasilun عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث waa kii hore ee ruwaadu bay noo soo korodhay abu نucmaanna waa kan caarim walow magaciisa moxamed ibnu fadli uu yahay dee assudusi magac laqab dee aan fiicnayn oo laazimay weeyaan oo waana nin dee hiqa ah weeye waa ninkan bukhaari isaga kol dee tosba buu gaba wariyaay oo waa sida uma dhaxayso abu nucmaan iyo bukhaari dee kolkole in sanad naazila uu noqdo mooyaane abu zubayr can jaabir bal saddex gaara idhaade saddex baa hadlay iminka ruux afraad baa doonaya abu zubayr magaciis waye maxamed ibnu muslim waa saxayaan بن tdrus wuxuu yidhi can jaabir bn cabd لlahi اansariي qaala samictu waxaan maqlay rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam yaquul qabla mowtii biثalaaثaةi ayaami yaquulu xaaluu ku qowlayo laa yamuutana axadukm ilaa wahuwa yuxsin الظana bاllahi caزa wajal balkali lafdiga waa dhamaynay imaam nawowi ba wuxuu leeyahay halkan culimadu kasoo noqlinaya qaala اculamaء waa culimadu waxay arrinkani waxa weeya inuu xadiidkan macnihiisiiye digniin la ysaga digayo quusasho ilaahay naxariistiisa laga quusto iyo boorin la yskuma boorinayo in ilaahay naxariistiisa la rajeeyo cinda alkhaatima marka halkaa la gaadho ruuxu uu idhaaho waad dhimanaysaaba waktiga caynkaasa in bal quusasho la ysaga digo si aanu isagoo naxariista ilaahay ka quustayba aanu uguba dhiman dee ilaahayna fadligiisa iyo naxariisiiisa iyo dambi dhaafkiisa laba rajeeyo xadiidkii hore ana cinda dani cabdi bi waan soo maru ley marka culimada wuxuu kala soo naqlinayaa xusn dani muxuu macnuhiisu yahay waa mataan sooba fasirre waa an yaduna anahu yarxamu wayacfu canhu inuu u maleeyo rabbigii oo uu rajeeyo inuu u naxariisanayo u dembi dhaafayo oo uu cafiyayo marka waxaa culimada uu kasoo naqlinayaa sheekhu marka sixo ama ruuxu uu fayow yahay waa inuu cabsi yeesho ilaahay dee rajana yeesho calaqal markaa waxaabay yidhaahaan khawfku haba bata barhkood ama ha sinaadeen walow haddii dee kolley jaanib ruux ay u badantao ruuxu uu leeyahin ilaahay waa kafuuru raxiim oo jaanibkaasi uu batay ay tahay inuu khawfka raajix yeedho haddii khawfku kuwa badan yaho ama dembi uu galay ama waxyaala un cabsi ay kaba qaalib noqotayna waa in jaanibkii rajaa dee lagu dhiiriyo oo uu isagu jaanibkaa qaalib yeelo laakiin marka kale dee si waxa weeyaan daa'ir oo kale labadii garabuu kuba duulaya ama labadii janaax oo kale uba yihiin midna camalkii saalixaa buu ku xambaarayaa inuu badsiduu ajrigiisa rajaynayay midna xumaantiibuu kaba joojinayaa inay sinaadaanba laakiin kol haddii markan lasoo gaadho amaraadkii moodu ay muuqato rajihii ama ha la haalib yeelo ama isagaba khaalisa lagaba dhigo ama haba saaf yeelo khawfu meeshaa kaba saaro waayo maqsuudkii khawfku sa aan idhi markii horeba wuxuu alinkifaaf can ilmacaasi waxaan cabsidan loogaba jeedo waciidkan la ysugu wadaa waa in xumaantii laga joogsado iyo qabaa'ixdii daacaadkiina la badsado dee kol hadduu ruuxu heerkaa gaadhayna arrinka caynkaasi wuxuu noqonayaa waxaan dhacahaynba ama aada u adag buu noqonayaa saa daraaddeed waa inuu fadliga ilaahiyo naxariistiisa iyo dambi dhaafkiisa iyo cafigiisa taas uu noqdo mid filanaya kol hadduu heerkaa gaadho وxadثna qتaybة بن سعيد وcثمان بن أbي شhيبة qال xadثna جرير عن الأعمش عن أbي سفyان عن جابر qال أنه qال سمعت waxaan مqلya النبي صلى الله عليه وسلم يقول xaalu ku qowlayo يبcaث waa la soo saarayaayo كuل cabd adoon kastaba calىa ma kii korkii maata uu dhintay عaleyh isaga korkiisa wixii uu markii uu dhintay xaaladii uu kuba sugnaa iyo sidii uu ahaabaa lagu soo bixinaya macnaa hadduu isagu ruuxii iimaan buu kuba dhintay camal saalix iyo khayr buu kuba dhintay kiibaa lagu soo saaraya nifaaq buu ku dhintay kufri buu kuba dhintay fujuur iyo xumaan buu kuba dhintay bal iyada taasna tiibaa lagu soo saaraya oo ibnu xibbaan riwaaye uu leeyahay halkan ziyaada la socoto almu'minu calaa iimaanih wاlmunaafiqu calaa nifaaqi way kii mu'minka ahaa iimaankiisa ruuxii daaco kuba jiray daacadii waa taa in ruuxii dee kuba dhintay isagoo muxrima isagoo mulabiyo talbiyeysanaya lasoo saarayo isagoo muxrim u dhintay tibaa laguma soo saaraya oo kale kii jihaadka ahaa ama lagu dilay oo kale isagoo dhiiggiisu waktigaa kabada ayuu sii yahay uu cusub yahay tiibaa laguma soo saaraya camal kaleo khayra ninkii kuba jira kuba dhintayna kiibaa lagu soo saaraya wey ama camal xun iyo shar iyo xumaankii kuba jiray kiibaa lagu soo saaraya yubcaثu kulu cabdi calىa ma maata calayhim xadثna abubكر بن نافع qال xadثna cبدالرحمن بن مهدي عن سفyان عن الأعمش بhda الاسناaد مثله وqال عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يqل سمعت أعمش و عن أbي سفyان عن jابر markaa riwaayadii uu جرير بن cabدالحميد ka warinayay makaan soo lqdaynay waxaa ku sugnay jابr inuu yihi سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يquل riwaayadan maanta سفyان الthوري uu wariyey ee uu ka wariyey acmashna isnaadkii weeye lafdiguna waa kii laakiin ma halkii samictuba maxaa ayd can inabiyi salى اllahu alيه waslm walam yaqul samictu waana isla midun maanta وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب يونس الأيلوي إن يسيد قال أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله الشقيقي سيبوي هرنا إن كتابك وصى مرة أن عبد الله بن عمر قال وحده وأبيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله إلهي هدو دونه بقوم قوم عذابا عذاب لدونه وقوم با دوا كفرقودي حميدودي معاصدودي فجوركودي با إلهي عذاب لدوني أصاب وأصيب يا العذاب ما كان فيه وهدو هلاق لود هلاق يهيسي ومدي هر الله هلاق جري oo dee kufrigoodii hadduu yahay qaxdi iyo jawr iyo dhib kale oo laguba sallidaya uu yahay asaaba waa asiibaya alcadaabu man kaana fiihim ciddii dhexdooda kuba sugnayd in camalkoodaasoo kalaba lahaynba waa asiibaya oo dee kolley walaa tarkanuu ila aladiina darabuu fatamasa way oo taasa in ay dee id asiibto markaa fidnadaas wey إذا أراد الله بقوم عذاب أصاب العذاب من كان فيهم كلنا وأحاديث بين نوصة سعوتين إن شاء الله عشر كدنبي وكلا دول وده معناها النوبة إيمانيسة ثم بعثوا ولا صارية على أعمالهم أعمال شودي ومعنوها محي كسو قادوا قوم با حمانتودي معصيدودي أي بدناتي dad aan macsiyada samayn baa kuba dhex jira markaas iyagii haddii cadaab yimaado cadaabku dadkii meesha joogay wada caam yeelaya oo kanna waa dembigiisii kanna waxaba dhici karta isagoo dee munkarkii ay nahyin waayeen macruufkii ay amri waayeen iyaguba waxyaale ay laba yimaadeen laakiin kol haddaanay xumaantii iyo macsiyadii kulaba jirin marka adduunyadii cadaabkan iyo ciqaabtani ha wada gaadho kii isagu kaafirka ama xumaantan samaynaya waa niqmo iyo ciqaab ku dhacday kii isagu aan iyaga kaba mid ahayna waaba tadhiir bay wixii isaga dee ama sukuudkii haba noqoto ama waxyaala tadhiir bay ugaba noqon laakiin qiyaamo marka la gaadho ruux iyo niyadii weeye camalkii weeyaan oo dee wixii adduunyo gaadhay tadhiirba ha u noqdeen kuwa iyagu aan ka mid ahayne saalixiinta ee kuba dhex jiray ee aakhiro camalkoodii unbaabay mudanayaane dembigii kuwan kale ay samaynayeen looma qabanayo kol haddii adduunyo wixii dee lagaba gooyo ay tatiirkaa u noqotay bal intaa wax dhaafsanay insha allahu tacaala in waa inoo iman doontaa ama casharka dambe unbay inooguba iman haddii ala yidhaha axaadiid kala duwano macnaha le oo bal masalan in xaaladii uu ruuxu kuba dhintaa lagu soo saari laakiin markaa dambe o dee si uu ahaa camalkiisiu ku jiray marka haddii dee xumaanta aanay ku jirin camalkan ay kuba jireen niyadoodiiba adigu ujeedadu dembi waxaan kaba dhasha adduunye hala wixii meesha joogay ha wada gaadhe waxa weeye laakiin aakhiro in iyo camalkii bay noqon axaadiisna way noo dambaysaa taas bismi illaahi الraxmaan الraxiim kitaab اlfitani wa ashraad saacati fitantii iyo calaamaadkii saacadda kitaabkeedii weeye kolley waa kitaabkii malaa laba kitaabbaa markaa inoo dambeeya kitaabkii labaiyo kontonaad saddexiyo kontonaad iyo afariyo kontonaad afariyo kontonaad kitaabu tafsiir oo ku dhammaan doono kitaabku maba badnaan doono bal waxaan leenahay kolley khaatimooyinkii ama kitaabka awaakhirtiisii unbaaba ilaahay hamdi isaga mahadle ina soo gaadhsiiyey ilaana waxaan ka barinaa inta inoo hadhayna inuu khayr inoogu taam yeelo haddaba fitantiina jamcu fitnatin fitna ayay dee fitan jamicee tahay alfitan jamcu fitnatin fitnaduna asalkeedu hore waa alikhtibaar iyo imtixaanka la yidhaha jaribitaanka iyo imtixaanka ama ikhtibaarka la yidhaah waxaaba ay yidhaahaan asalkeeda hore waxaa imika haddii dahabka oo kale iyo dee noocyadaas dabka gelintan ama dab iyo waxyaalaha laguba shido si kiisii fiicna iyo kiisii aan fiicnayn ee u kala baxaan oo kale waa nooc ikhtibaar iyo imtixaan taas baa marka horeba fatniga looba isticmaalayay asalkeedu waa ikhtibaar ee haddana ikhtibaarka wixii kaba dhasha ee dee uu soo saaro taas fidna waa laguba magacaabaa dee kufrigii iyo macaasidii iyo xumuntii iyo shirki iyo balaayooyinkii wixii oo dhamina fidno way noqonayaan oo waa laguba idlaaqa bal kitaab ulfitan iyo waa sharaadi saacati saacadda calaamaadkeedii oo jamcu sharadin weeye ra-du way fadxisnaanaysaa maaha jamcu shardin shardi haddii la yidhaha shuruud waa tan laguba jamciyo oo dee macnuu leeyahay shuruud markay noqoto tani waa sharad sharadna bimacnaa dee ashraad baa laguba jamciyaayo waa sida sababba asbaab loogu jamciyo sababba asbaab looguba jamciyo marka waa calaamaadka waa calaamaadkii saacaddu ay lahayd weeye taas oo kale haddii bal matalan shurad ay noqoto dee mufradkiisu wuxuu noqonayaa shurdatun oo dee acwaanu sudan ama askartiiyo waa tan shurdo lagu magacaabo jamciisu shurad buu noqon ee sharad manaa ashraad waa calaamaadkii ashraad saacaddu waa calaamaadkeedii bal taas baa iyadana qaybaha dambe kitaabka inooguba iman marka baabka ugu horeeya baab iqtiraab اlfitani waa fitanta dhowida ay dhowdahay de waa rasuulka ilaahi waxyaalihii uu soo sheegay dabadii dhacay ama imanayii kana sii digay haddaba fitanta dhowida ay dhowdahay iyo wafatxi radmi yajuuja wamajuuja yajuuj iyo maajuuj sadkoodii furitaanka wax kamida laba furay waa waqtigii rasuulka ilaahi baabale wax kamida la furay ee yaan waxay kasoo bixi karayaan yaanu noqoninbe bal umuurahaas baa baabkani u baabeysayey kolley yajuuj iyo maajuuja mala akaru qura waxay aqriyaan iyadoon hamse loo yeelin yajuuja maajuuja laakiin waa caasim iyo qira'adiisii bal maalan haddaba yajuuj iyo majuuj radmigoodii macnaa waa sadkoodii furitaankii laba furay macnaa xadiis baa taa inoogba imana ma axaadiid xadaثna cmr الناqd qala xadaثna سfyaan بن cuyaynata عan الزهriي عan curwata عan زaynaba binti أmi سlmta عan أmi xabيbata عan زaynaba binti jaxشhin أna النabiya slى الlaهu عalيه وasلم istayqada min nawmih wahuwa yaqul bal sanadka kollay dee ma tarjamaynayna cidee nadiifo ku sugan un baan isku baraarujinaynaaye zuhri wuxuu ka warinayaa curwa curwat bnu zubayrna yuu ka warinayaa waa zaydan bintu umi salama waa rabiibatu rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam waa saxaabiya diyaar umu salama dhashay abu salamana waa aabaheed rasuulka ilaahay baabay rabiibadiisii tahay iyadna waxay ka warinaysaa umu xabiiba waa umu lmu'miniin rabla bintu sufyaan weeye bintu abi sufyaan baan ujeedaa umu xabiibana ayay ka warinaysaa zaydan bintu jaxshin oo iyadna umu lmu'miniina markaa maxaa isdabagalay halkan saddex dumara oo saxaabiyaada oo xadiid keliya sanadkii ku wada sugan oo midbata kale ay kaba warinayso waa ladiifo laakiin iyagoo afar noqda ayaaba inoo dambeeyo nimanka arki doonaa kuwan afar ay noqdo ay afar ay noqon doonaanba ana nabiya sala allahu alay wasalam hadaba rasuulka ilaahay istayqada waa toosay min nawmihi hurdadiisii maalin isagoo seexday ayuu adigu hurdadiisii kasoo baraariguu kasoo toosay walxaal huwa yaquulu leeyahy waxbaa la tusay madaamkiibuu wax ku arkay ee radmigan waxaan lagaba furay iyo dee fitantaas id ka bilaabantay in cusmaan dilkiisii dee markii dambena hadhiba weyday laa ilaaha ila allahu macnaa waxyaalahan la tusee uu arkay rasuulkii ilaahi ee fitanta ahayd ayuu la yaabay oo waa tacajub buu ulaba yimi tan laa ilaaha ila allahu waylun halaag baa lilcarabi dee markaa dadka muslimiintana iyaga aqlab u ahaa ama dadka islaamay dee ruux ruux ku dhex jiray mooye caamadoodu carab baabay ahayde carab waxaa u sugnaaday halaag min sharin shar xaggi sharkaasoo qad iqtaraba dhowaaday shar dhowaaday ayaa halaag iyo hog ugaba sugnaaday futixa waa la furay alyowma maanta min radmi yajuuja wamajuuja yajuuj iyo majuuj sadkoodii mithlu haadihi waa intaa in leeg ayaa laga furay wax yar buu tilmaamay oo qadar ah waa wax yar oo kooban oo intaa leeg wacaqada waa guntayoo sufyaanu sufyaan waa sufyaan ibnu cuyeyne biyadihi gacantiisii casharatan waa toban ayuu ku guntay dib baan ufasiri doonaa tobanka waxay tahay macnaa inta rasuulka ilaahay ishaaray ayaa dee marka la eego xisaab ay iyagu isticmaali jireen oo xaggan farahoodana u isticmaali jireen iyagoon afka kaga dhawaaqin ayaa waxay noqonaysay intii tobanka ay ku idlaaqi jireen kayfiyadeeda waan sheegi doonaa waayo wax ka duwan baan insha allahu tacaala arki doonaa oo riwaayaadka dambe aan kuba arki doonaa waxa weeyaan kolley yajuuj iyo maajuuj dee xadiisyadii fitan baan imikaba inoo bilaabatay ama ashraada saacada in xadiidkii nawas ibnu samcaan iyo waa dheeray eeimaatinkooda ay jaziiratu carab soo gaadhayaan iyo waxay arrintu noqonaya marka dambe waxay kuba dambeyn dee waana kaa qur-aankana dikrigoodu inooguba yimi dulqarayninu meel ku xidhe ay tahay au inooguba yimi kolleyna waxaa bacd alculamaa ay ka dhigaan dee waa arrin imaam nawowiyana raximah llahu tacaala fataawihiisa ayay dhacday oo kale isagoo waliba jamaahiir asalaf uba tiiriyey in dee ay yihaanu xagga aabba un aan ka walaalano dee xaawaan dhaline nebi aadam oo kale ay tafirtiisa tahay walaa xaafididaa dee arrinkaas malaa kacbul axbaar mooye wax salafkii kamid oo taasi jiradaa ma jirto wax dee maaha taa wax asalla ma noqonayso ee kolley waa awlaadu aadama min sulbihina waana awlaadii xaawun bay noqonayaan ama iyaga bal kayfiyadooda iyo xaaladooda iyo sayyiin iyo maxay imika halkay jiraan iyo taasi waa umuuro xaylatay aan cidi jasmin karahayn rasuulka ilaahay baa kaba waramay qur-aankiina waa inooguba sugan yihiin malaa markaa ay yimaadaan dee ciddii joogtunbaa tafsiirkoodu hadday ummad imaka la yaqaano ay yihiin iyo hadday kuwo kaleba ay yihiinba markaasun bay muuqan eh bal waxyaalo dee waa dhici karta in waxyaalo dee suwar jiha ahaan iyo waxyaalo laba idhaa laakiin imika taas waxaan kaba odhan karnaa maba jirto yajuuji laakiin waxaan leenahay waa dee laba ummadood oo in banu aadam kaba mida waayo xadiid rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh inoo sheegay oo ahaa in nebi aadam la odhan doono waa maalinta qiyaamaha bacsa naar soo saar waa ciidanka qeybtii naarta iyo nasiibkii dadkaaga kaba soo saar oo markaa ay arrintuna noqon doonto kunkiiba in sagaal sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan ay dee naarta bacsigeeda ay noqon saxaabadu markay rasuulka ilaahay dee arrintaasi cabsi weyn ay ku beertay idhaaheen ka keliya ee badbaadaya yuu noqonba taas ayaa rasuulka ilahi dee laba ummadood baa jira oo dee ujeeddadu tiradoodii aanay cida xasilin karahayn oo dee tirada badankooda xaggaasay kaba imanaysaa bal markaase maay dee kufaartii bani aadamka oo dadkan kale de waxa weeyaan aan iyagaba ahaynna wakti kastaba dadka islaamka wax kaba badanba weeye bal adigu kuwaas radmigoodii sadkoodii taasba hoyn xadiid tirmidi ay wariyeen oo kale duruqle ayaa wuxuu kuba yimi sadkaa laguma xidhay inay maalin kasta kusoo kal lahaan oo ay qodaan qodaan malaa dee wax kalena laguma irhaabin iyo si kale ugaba gudbaan markay dhawaadaan ay ku dhawaadaan inay in yarun uba soo hadhay ayaa odhanaya intan berintaynu dhammayn doonaa ay kaba hoydaano dee sidii horea laguma celiya ugu dambeyd markaa waktigu gaadho ayaa dee uu odhanayaa mid markaas dee insha allahu odhanaya waa dhammayn doonaa iyadoo sidii ah ayay imana markaasay soo baxayaan calaa kulli xalin tirmidiya bay taasi kuma sugan tahay in kolkal kutubta dee sifaad kala duwan oo wixii nooga sugani aanay jirin oo ama bal matalan dee kollay akhbaartaasa oo ay leeyihiin de iyaga noocyo ah ay tilmaamo u kala sheegaan iyo laakiin waxaan dee nasa oo inooguba yimi iyo wax dee aynu la ictimaadsan kara maaho dee umuuraha ruuxu inuu waxba isku shuqliyo maahe bal rasuulka ilaahi wuxu uhi qolooyinkaasba sadkoodii wax yar oo kooban laga furay de markaa macnuhuna waxa weeye waa ziyaadi doonaan waa ziyaadi doonaan maalin baa iman doonta ay dee meeshii kaba yimaadaan ay soo gaadhaan dee jaziirat alcarab iyo buxeyrada dabariya iyo dee intaa dhulka adigu ay soo gaari doonaan markaas kolley horta shaam iyo dhulka ay iman doonaan in de dhulka ayna soo dhaafiyan kala warmayna wacaqada sufyaanu biyadi casharatan casharada waa inoo dambaysaa baa idhi waayo waxyaalaha jira alfad qultu waxaan ihi yaa rasuula llahi rasuulka ilaahiyow an ahlikum miyaan halaagsamaynaa wa fiina waa zaynab baa odhanaysaa dee rasuulka ilaahay waa kan dee shar baa u sugna dhowaaday ayaa carab halaagugaba imanayaa buu yidhi markaasay tidhi miyaan halaagsamaynaa walxal fiina asaalixuuna dadkii saalixiintaa ee fii xirina iyadu inagu dhex jiraan ma halaagunbaa dadkii lagu caab yeeli qaala wuxuhi nacamha idaa kathura alkhabas haddii fasaadku bato xumaantu ay badnaato ee dadkii saalixiinta oo jooga kol haddaan iyagu waxaa bedeli karayn kuwa qalabada la aanay ahayn xataa hadday munkarkii nahiyaanna cid ka joogsanaysa aanay jirin oo wixii lagu sii adkaysanayo oo khaladku uu bato ha waa la halaagsamaya dee waa ta aan soo maray ama inoo dambayste maalinta qiyaama dee xadiisna waa kuwa inooguba horreeye in ninkasta niyadiisii lagu soo saarayo laakiin wixii caama ee ciqaabi adduunye ku yimaada wixii meesha joogay uu caam yeelaya asaalix waadaalix alkhabasna kolley hada iyo bacduba way fadxisan tahay jumhuur culamana fusuuqa iyo fujuurkay kuma fasireen barhkood baa zinada gaar ahaan laakiin waa ka cabsan tahay barhkood baa awlaadu zina hadday faraha ka baxaan oo dee ay farabataan oo kale taa laguma fasiree waa guud ahaan macaasidii iyo xumaantii hadday badnaato halaaga caamkaa imanaya saalixinba meeshii haba joogeen xadaثna abubakr بn abi shaybata وسacيid بn cmri الأشcثiy وزuhayr بn xrb وبn abi cmara qaalu waxay dhaha afartaas xadaثna سfyaan عan الزhriyi bhada الإsnaadi wazaadu waxay siyaadiyeen afartan dambe can سfyaan fi isnaadi isnaadkii waxay ku siyaadiyeen can سfyaana ayay wax siyaadiyeen oo iyagoo سfyaan kaba warinayo faqaalu waxay idhaaheen waa iyagoo سfyaan ka warinaya can زaynaba binti أmi سlmta can xabibata can umi xabibata can zaynaba binti jaxshin macnuu waxaa weeye sufyaan ibnu cuyayna asxaabtiisii baa kolley marka la eego sanadka isaga waa dee zuhri wixii kame curwo ka dambeeyey ayaa iskhilaaf jira barhkood oo iyaguna mid iyo labiyo saddex toona aan ahayn oo sufyaan ibnu cuyeyne ka wariyey riwaayadeennii hore ee imakaan kaba soo baxnay iyadana markaa camrun inaaqid uu warinayey ayay riwaayadoodtay keligii maahayn dad kalea la wadaagsaday oo ah in laba yidhaaho can zaynab binti umi salamata can umi xabiibata can zaynab binti jaxshin afartan imakaan hayn oo dee dhici karta inay dad kalena kuba soo biiraan oo sufyaan ibnu cuyeyne xadiidka kaba wariyeyna iyagu waxay ka dhigeen afar dumara oo labana rabaa-ibtii rasuulka ilaahay ay yihiin waa zaynab bintu umi salama iyo xabiiba bintu umi xabiibo weeye can umi xabiiba can zaynab binti jaxshin oo labana ay waa aswaajtii rasuulka ummahaat lmuuminiin labana waa rabaa-ibtiisii midaasay soo kordhiyeen oo sanadku markaa dee uu noqonayo sagaaliyo gaadhayo khaasatan sanad kaba matalan raqam inoo dambeeyo o kale kan hore waa sideedii makan bal intaas bay yidhaaheenoo waa iskhilaafe laakiin dee muslim iyo kale iyo de aimo kale waa kuwan sooba saarsaaray waa labada xaalaba malaa sufyaan ba kollayn waa ziyaadin jiray kolla waa ka tegi jiray oo kol uu rido iyo kol uu sheego labadaba oy lahayd waayo maaha ruux ruux waa dad badan baa labada jaanibaba jira oo bal markaa taas baan leenahay kolle imaam nawine halkan wuxuu leeyahay raximah llahu tacaala marka ka dambe la eego waxaa xadiidka ku kulmay afar dumar oo saxaabiyaad ah laba zawjoo rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh aswaajtiisiia iyo laba rabiibo welibana mid waa bacduhuna can bacdin way kala warinayaan waxaan u leeyahay xadiid afar saxaabi dumar oo saxaabiyaadkiia oo barhkood marka kale ay ka warinayaan ay ku kulmeen oon kan ahayn lama garanayo iyada marka la eego dumar ahaan buu sheegayaa ama iyada afar saxaabiyina xadiid israacaan ama afar taabiciba israacaan axaadiid kalea jirta buu leeya una uu yidhi juz baan kuba ururiyey ee wixii aynu hore usoo marnay kitaabkana dee taabiciintu waa iska yar badbadnayde wuxuu leeya waan kuba baraarujiyey hadal baa yar dhacay xadiidka dee nusqooyinkiinana baleegta qorooyinkiina sharaxaysa waxaanu sheekuu yihi wa xabiibatu haadihi iyo bintu umi xabiiba umi lmu'miniina binti abi sufyaan waladataha min zawjiha cabdillaahi bni jaxsh aladi kaanat cindahu qabla nabiyi salى اllahu alيه waslm oo xabiibadan umu xabiibaa dhashay ramla bint abi sufyaan waxaanay u dhashay buu leeyahay ninkeedii cabdullaahi bnu jaxshin ee ay intii aan rasuulku guursan qabay kolley cabdullahi bnu jaxshin waa nusqadeyda sida igu sugan cabdullaahi waxaana sawaabku yahay in la yidhaha cubaydullaahi cubaydullaahi in la yidhaaho nusqadayda taas ay igu sugan de waxa laga yaaba nusqooyinkiina intaas inay ku wada sugan tahay baa suurtagala in cubaydullaahi laba yidhaahaa sawaaba sababtuna waxa weeye cabdullahi bnu jaxshin iyo cubaydullahi bnu jaxshin horta waa laba ninoo walaalaa waana zaynab bintu jaxshin waxa weeye walaalaheed weeye waa qoyska ilmajaxsh waliba zaynab iyana umayma bintu cabdilmualib baa dhasho rasuulka ilaahay imaatib ilmaabti bay ahaayeen xabiibadan markaasna inadee cubaydullaahi markay noqoto walow hooyadeed ay ka warinayso hooyadeedna waa xabiibo un edadeed bay noqonaysaa zaynab xabiibo eday u noqonaysaa walaalkeed baa dhala bal haddaba markii iyada waqtigii xabasho loo hijrooday umu xabiiba iyo zawjkeeda cubaydullaahi bnu jaxshin dadkii xabasho u hijrooday bay ahaayeen waddanka xabashiday tegeen taas weeye inay way yarayd baa laga yaabaa xabiiba waktigaas barhkoodna waxay leeyihin bamaya meeshay ku dhalatay sida zaynabba halkaa ay ugu dhalatay waayo zaynab bintu ummi salamaba halkaasay ku dhalatay siday halkaa uguba dhalatay way yaraydba ayay leeyihiin calaa kulli xaalin ninkii markaa hore ilaahay daraadii u baxaye waddankiisii kaba tegey xabasha u tegey ayuunbaa halkaa dee khaatimo xuma ku heshay oo nasaraani uu tanasuray kaasi cubaydullahi bnu jaxshin marka halkaasna uu ku dhintay dee markaa iyadoo halkaa joogta aabaheed waa abu sufyaan waaba dee cadowgii koowaade markaa islaamka ayuu ahaaba qaa-idkii qureysheed halkana ninkeedii waa kaasoo dhimay oo dee waanay kala tegeen diin ahaan bay ku kala tegeen marka rasuulka ilaahay ba iyadoo halkaa joogta guursaday kolley cidoo camr bnu mayata iyabuu soo diray oo waxaa dee meherkiiya waxaa bixiyey najaashi markii dambena najaashi baa soo amba bixiyey oo rasuulka ilaahay uba soo diray bal markaa taas bay ahayd oo cubaydullaahi weeye ama cabdullahi bnu jacshin waa saxaabi jaliila asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mida waana dee shuhadaa uxud weeye waa dadkii uxud laguma dilay isagii abtigii xamze iyo waa markaa dadkii maalintaa la dilay buu ahaa marka waxaan leenahay cabdullahi bnu jacshin waa saxaabigaas ismiga mukabarkii ee ninkeedu waa cubaydullaahi aniga dee nuskadayda dhacday ama nuskadan dee waa taa cabdullaahi ay dhacday waa cubaydullaahi ama cabdullahi bnu jacshin de waxa weeye waaba taasoo waa waa shuhadaa uxud waa inta bal imaka hadalka yaree jira baan leeyahay weli waxbaa inoo dambeeya xadaثanii xarmalat bnu yaxya qaala akhbarana bnu wahbi qaala akhbaranii yunus can ibni shihaabin qaala akhbaranii curwaة bnu zubayri ana zaynaba binta abi salamata akhbaratu ana uma xabiibata imaka halkan eeg ibnu shihaab yunus baa ka warinaya sufyaan uu ka baxaye ana uma xabiibata binta abi sufyaana akhbarata iyadaa zaynab u warantay ana zaynaba binta jaxshin oo zaynab bintu jaxshin zawja nabiyi sala allahu alayh wasalam qaalat waxay tidhi kharaja uu baxay rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalama yowman maalin faziican xaalu yahay uu soo toosay isagoo argagaxsan muxamar muxmaran xaalu yahay mid cas weji wejigiisi uu guduubtay waa naxdintaa iyo argagaxaas yaquulu xaaluu ku qowlaya laa ilaaha ila allahu weylu lilcarabi min shari qad iqtarab futixa waa la furay alyowma maanta min radmi yajuuja wamajuuja mihlu haadihi intaa in leeg baa lagaba furay rasuulka ishaaruu la yimi marka haddii la yidhaha toban iyo haddii sagaashan la yidhaha iyo haddii boqol la yidhaha waa tacbiir ay dee ruwaadda ay kaba cabireen waana taa ayn markaa hore soo maray lafdiga taa hore wacaqada sufyaanu biyadihi casharatan laakiin rasuulka ishaaruu la yimi oo waxallaqa wuxuu dee xalqa kaba dhigo oo dee isku xoraysan oo kale biasbici asbicihi fartiisii alihbaama alibhaami suulkii iyo walati taliya waa suulki iyo fartan ayuu taxliiq taxliiq waa iyadoo dee labadoodii afkii laysuba saaro ama meelaha hooseba laysu saaree laakiin sidaasoo kale labadooda laysuguma geeyo taas buu laba yimi iyada halkan kayfiyadii inooguma sugnatan ee laakiin lafti baa inoo dambeeya markaa dambaan wada yar eegeynaa tiradowna qaalat waxay tihi faqultu waxaa ihi yaa rasuula allahi anhariku miyaan halaagsamaynaa wafiina asaalixuuna qaala nacam idaa kahura alkhabasu hadduu xumaantu badnooto ha ka saalixoo jooga ayaa la halaagayaa dadkii waxadaanii cabdilmalik bn shacayb bn laythi qaala xadaanii abi can jaddi qaala xadaanii cuqayr bnu khaalidin xa وxadaثna cmr الناqd qال xadaثna yعqوb بن إbrahيm بn سacd qال xadaثna abي can صاalح kilaaهma can iبn شhihaabi marka labadooduba waa cuqayr iبn khaalid iyo صاalح بn kaysan iبn شhihaab bay kaba warinayaan iبn شhihaab inta ka horeysa iyo mslimna afar baa udhexeeya markaas labada sanadba labada dariiqba iبn شhihaab wixii ka dambeeyeyna waa xadiidkii yunus haddaan eegno curwo iyo saddexdii dumar haba kaba dambeeyey oo marka ibnu shahaabna shan yahay afarna kaba dambeeyaan sanadku sagaal buu noqonaya haddii ay weliba maanta xabiib ay ku jiri lahaydna toban baabuu noqon lahaa dariiqan waa bimili xadiidi yunus can zuhriya biisnaadihi isagoo isnaadkiisii leh oo waa isnaadkii ay xabiiba ka maqnayd waxadaanaa abubakr xadiidkii imika zuhri halkaas ama waxaan ayaan kagaba baxnay xadiidka hore dumarku ay warinayeen ama zaynab bintu jaxshi ugu dambeyn rasuulka ilaahi ay kaba warinaysay waa xadiid lamid oo abu hurayra warinayo oo wuxuu uhi muslim waxadaanaa abubakr bn abi shaybata qaala xadaana axmed bn isxaaqa qaala xadaana wahaybun qaala xadaana cabdullahi bnu dawusin can abihi can abi hurayrata can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala futixa waa la furay alyowma maanta min radmi yajuuja wamajuuja yajuuj iyo majuuj radmigoodii mihlu haadihi waa ishaaru rasuulku la yimi waa intaas taas oo kale wax leeg wacaqada waa guntayoo wuhaybun biyadihi tisciina sagaashan markii horena toban bay ahayd sagaashan kolle xadiidka macnihiisi waan ogaanaya laakiin waa intanune bal barhkood baa idhaa waxay tani tilmaamaysaa rasuulka ilaahay dee waxyaalaha markii dambe caado iyo tawaaduc muwaadaco noqday ama wax dee lasla laysla bartay uno layslaba yaqaane xisaabta rasuulka inuu yaqaane arrinkaasa inoogaba inoogu sugan rasuulka ilaahay ishaaruu la yimi labadan faroodna kollay suulka iyo fartan musabixada ama murdisadana waa isu geeyey laakiin ruwaadiibaa deeta intay qadarkeedii ama ay hayd iyo kayfiyadiibay deeto ka cabireen waxaan iyagu ay yaqaaneen markan dambe laba yaqaaneen bal labada riwaayana mukhaalafa u jirta oo midna toban baan soo aragnay midna sagaal labadan ha kaba dhexeeyana bal hadda markaa waxaan leenahay arrintan ah in dee iyadoon afka lagaga hadlin farahan oo dee bal maalan meelo kamida un la taabto in dee tiro mucayana lagaba fahmayey waa waxay iyagu yaqaaneen oo qaalibanna waxay u isticmaali jireen marka wax la kala iibsanayo wasa dee malaa madaqada macruufkee lagama yaqaano markii wax la kala iibsanayo ayay isticmaali jireenoo marka iyagoo hadda uga jeeda inay qariyaan waxaan ay ku heshiinayaan labada dee baayactamaya wax kala iibsanaya inay dadkii kaleba kaba qariyaan iyagina islaba gaartaan bay taas laba iman jireen xagga marka la eego tobankoo kale iyo sagaashanku way kala cidhiidhisan yihiinune laakiin waa mid keliya oo waxay idhahdeen dee tobankana waa iyadoo fartan suulka dhexdiisa waa caqdigiisa hore la dhigo dee intii kalena waa lagu soo laabayaa intaas bay tobanku ahayd laakiin sagaashanku waa ka yariyo asalka waa gubta suulka ayaa fartii la gaadhsiinayaa dee suulkiina waa lagu laabaya markaa waa cidhiidhi wax ka cidhiidhisan intii tobankii waa farqi udhexeeya meadu waa iyadoo malaha faryarta iyo suulka se laysuu geeyo sagaashankii ay fahmayso haddii dee saas oo kale dusha laysuguma qabto soddon bay noqonaysay agtooda waa taas ee bal muhimka waxa weeye san dee inagaba manaadiqda qaarkood dadku markii ay wax kala iibsanayeen samaynayeen waa caqdi ay yaqaaneen oo cuquuda xataa atixiyaadka naftiisa caqada alaaan wa hamsiina waa taas saddex iyo konton ayuu laba yimi waa dee iyagana hab iyo tirooyinkaasoo si ay u asturaan waxaan ay isu sheegayaan ayayay bal taas ay leeyihin waana waxa laislaba yaqaanay oo kale oo bacdigood ayna xaafid maxajar baa laba beyd buu soo qaadaayoo dadka udamada ah ay laba yimaadeen oo malaa tagfi baa dhiftay habeen oo uu kaba seexan waayo markaasuu lahaa ruba burguufin laylata bitu minhu wafuaadi minhu fii qabdati tisciin wuxuu leeyahay waxaa badnayd waa tagfi aan de habeenkii aan kaba seexan waayo qalbigayga uu noqday tisciinka oo kale qabdadiisa macnaa cidhiidhigaasuu galay buu leeyahay markaasaa muxuu yihi asaratu yadu halaathiina xataa deeqa dacma alximaami fi sabciini oo waxaa dee taqabatay yadu halaathiin waa dee markaa labada caaroona istaabtaan waa tagfidi buu leeyahay saasaan kuma qabtayo markaasaa dee tageeridiina uu kuma dhadhamiyey toddobaatanki toddobaatankiuna waxay ahayd waa suulka oo caqdigaa hore ama halkaa unmulada hore hoosteeda lagu qabto sida oo weliba lagu soo laabo de waa tuley waan ku dilayo taasa adiba habkii markaa waa soddonkii iyo toddobaatankii iyo sagaashankii buu intan kuma sheegay dhibta haysatayna waa sheegay kale xaafid maxajar fatxulbaari ayay dee kuba sugan tahay kale mujaladka koobitan baan filaya markuu dee xadiisyada sharxaya kitaabulfitan bal taasba macnuu waxa weeye markaa labadooda halkan intaas saafraajeeja waxaanay dee xaafid iyo dee qolooyin ay raajax yeeleen riwaayadan imika wahaybe biyadihi tisciina bay taas ka horeeyey kaba raajax yeeleenoo riwaadeedaa tag badan oo xagga marka leega karat ruwaad marka leega xadiidkuna makraj keliya leeyahy barhkoodna waxay kuba jamciyeen inuu labada xaalaba markii hore dee uu cidhiidriga ahaaye lakiin markii dambe uu yar kordhay oo kale lakiin taasi waa xadiid keliya un marka wuxuu xadiid keliya yahayna dee saas lagumaba jamciye arrinku tarjiix baa loo baahdaayo kolley markaa tan tasciinkaa ayay raajax yeeleen macnaa ujeedadu waa ruwaada badan daraaddeede ama alfaadaha laba timi riwaaya boqolina wayba jirtahay باب الخصف بالجيش الذي يؤم البيت والله سبحانه وتعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا